In ka badan boqol iyo konton arday oo dadka da'da ah ayaa u fadhiistay imtixaanka waxbarashada dadka waaweyn ee magaalada Dhagaxbuur ee dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya, kuwaas oo la barayo maadooyinka aasaasiga ah ee waxbarashada. Imtixaankan ayaa ah mid ardayda lagu tijaabinayo waxaana soo diyaariyay Waaxda Waxbarashada Dadka Waaweyn ee Xafiiska Dowlad-Deegaanka Soomaalida. Cabdisalaam Nadiif oo ka mid ah howlwadeennada xafiiska waxbarashada dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka waramaya tirada ardayda ay ka qaadeen imtixaanka.
maanta waxaan imtixaankii waxbarashada dadka waaweyn aanu ka qaadnay ismaamulka magaalada dhagaxbuur tirada guud ee adult educationka ee ismaamulka magaalada dhagaxbuur waa saddex boqol iyo konton oo waxbarashada dadka waaweyn ayaa ka jiray maamulka magaalada dhagaxbuur waxaa maanta imtixaankii maray boqol iyo konton arday labaatan lab ah iyo boqol iyo soddon dhadig ah marka si guud imtixaankii si fiican ayuu maanta maaragtay inoogu bilaabmay oo maaragtay aan ardayda aan oga qaadanay boqol iyo la- la- labada boqolee dambana waxaa weeyaan hadduu ilaahay yiraa sanadka dambe ayaa sanadkanay koobaad yihiin sanadka dambe ayaan ku wadnaa in aan ayagana ka qaadno Eh, insha allah waxaa u soo kordhi doono in aan xirfadaha kala gedisan aan barno oon tiiveedka ku xareenno oo maxaanku idhaahdayey dee annaga oo xafiiska tiiveedka la kaashanayno in aan shaqo abuur u samayno hadduu ilaahay yiraa sida eh, la wada ogsoon yahay sidii eh, macnaha daraad ka dhicisa xafladdii qalinjebinta arday baa annaga jigjigi inooga qalinjebisay marka ismaamulka magaalada dhagaxbuurna waxaan la damacsannahay sida oo kale in aan macnaha shaqo abuur aan oogu samayno ardaydan soo qalinjebisay eh, ma- yacni markay ka qalinjebiyaan eh, kuliyadda tvka hadduu ilaah yiraa Eh, waxyaabaha macnaha ay baran doonaan ay kuliyaddu ku baran doonaan waxaa ka mid ah salon inay bartaan eh, xirfadda macnaha moobeelada oo kalo maintenansiga yaa ka mid ah Eh, xirfado kala gedisan oo fara badan ayaa la bari doonaa hadduu ilaaha yiraa Ardaydan ayaa imtixaanka tijaabada ee laga qaaday loogu talagalay in ardaydii ku guulaysatay imtixaanka la baro xirfadaha farsamada gacanta si ay ugu shaqaystaan.